digniin robabka la filayo inay ka da'aan gobolka gedo iyo guud ahaan waddanka bisha oktoobar ee sanadkan ilaa nofembar ayaa laga cabsi qabaa inuu webiga jubba fatahaad uu sameeyo taasoo sababi karta saameyn aad u ballaaran deegaanka baardheere waa mid si gaara ugu nugul khatarta fatahaadaha soo noqnoqda sidaa darteed waxaa bulshada deegaanka lagu wargelinaya inay qaadaan tallaabooyin ay kaga fogaanayaan saamaynta fatahaadaha waxaan ugula talinayaa kow inaad ka guurto meelaha u dhow webiga haddii ay kuu muuqato calaamadaha fatahaadaha labo u guur dhul sare ama meel ka fog webiga saddex ilaasho hantida iyo agabkaaga muhiimka ah afar feejignow oo la soco fariimaha iyo digniinaha ay soo tabanayaan hay-adaha amniga iyo gurmadka fariintan wacyigelinta ayaa waxaa idiin soo gudbiyey hay-adda nabaad iyadoo kaashanaysa hay-adda action aid waxaan idiin baahiyey warbaahinta markabley baar dheer hirkeeda f m megahatis mahadsanidin